agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed yaasiin ayaa magaalada baraawe si rasmi ah uga daahfuray aqoon kororsi kaasi oo ku saabsan awood dhisidda bulshada ah iyo booliska magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose munaasabadda waxaa goobjoog ku ahaa gudoomiyaha amniga degmada baraawe iyo kusimaha taliyaha saldhigga tababarkan oo ka kooban laba wejih ayaa maanta waxaa si rasmi ah u bilowday wejigiisa koowaad ugu horreyn waxaa aqoon kororsigan hadal ka qaatay gudoomiyaha amniga degmada baraawe iyo taliyaha saldhigga waxa ayna si gaar ah ugu mahadceliyeen wasaaradda amniga ujeeddada iyo nuxurku waa tababarka in laga faa'iidaysto oo bulshada iyo booliiska runtii muhiimay u tahay waa dareemi kartiin wacyiga iyo bulshadeennu iyo buluusku sida ay isku yihiin waa dareemi kartiin waxaa la rabaa marka bulshada iyo buluusku inay isku furaadaan inay wada shaqeeyaan in tababarka laga faa'iidaysto in wixii meeshaan lagu bartay lagu dhaqo bulshada
waxaa meeshan hadda fadhiya bulshadii booliskiia wada fadhiyaanoo ka mid ah gudoomi waaxaadyada ka mid ah waax kasta booliiska inay ku yeelan karto rug ama rug ciidan ama saldhig ciidan ama saldhig yara sidaa u taqaaniinba inay yeelan karto waaxyadii ama saldhiggii waxay wada shaqaynayaan rabood ay issiinayaan oo isoo gudbinayaan sida horeba u shaqaynaysiin degmada baraawe degmada baraawe seminaarka maanta noo furmay aadaan u soo dhawaynaynaa idinkana waxaa noqonaysiin dadkii ka faa'iidaystay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga mudane maxamed yaasiin oo si guud u dahfuray tababarkan ayaa bogaadiyey dhammaan ka qaybgalayaasha isagoo oo kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan tababarkan wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo kaashanayso u n d b mar walba waxaa ka go-an sidii laisugu soo dhoweyn lahaa bulshada iyo boliiska iyo maamulka guud ahaan kulanka maanta aan u joogno wuxuu diiradda saarayaa just qaabkii loo samayn lahaa boolishan bulsho si a ka warqabtaan amniga waa mas-uuliyad wadareed oo qof walba muwaadineh waajib ku tahay inuu qaybtiisa ka qaato marka boolisheynta bulshada faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah in la dhiso kalsoonida ka dhexaysa bulshada iyo booliiska in la hagaajiyo habka iyo dhaqanka iyo hufnaanta shaqada hadday ahaaleed dhinaca booliiska